الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وعدي بن حاتم الضائي ودرسي 8 الحد saxaabigan waxaa la yidhaahdaa cadiyu bnu xaatimin addaa'iyu cadi bnu xaatim waa mashhuur weeyaan xaatim oo aabbihiisna waa nin caan oo ahaa deeqsi ninkaanna sidoo kale anta adigu aamanta waa rumaysay cadiyow id waktigii kafaruu ay kufriyeen oo ilaahay dadku ka kufriyeen wa carafta waad garatay id wakhtigii ankaruu ay inkireen wa wafayta waad oofisay id wakhtigii qadaruu ay ballan buriyeen wa aqbalta waa soo qaabishay xaqiyo diinta id wakhtigii adbaruu ay daba jeediyeen intaasba adigu dadka waa kaga duwanayd arrimahaa samaynayey cumar bnu اlkhadaab baa yidhi qaalahu cumar bnu اlkhadaab radia allaahu canh fi sanati اtaasicati sanadkii sagaalaad dhexdiisa lilhijra daana lilslaami islaamnimada waxaa u hoggaansamay oo u khuduucay meliku nin boqor ah oo min muluuki اlcarabi carab boqoradeedii ka mid ah bacda nufuurin carar dabadeed intuu diidanaa dabadeed buu hoggaansamay wallaana waa jilicsanaaday liliimaani iimaanka uu u jilicsanaaday bacda icraadin jeensi dabadeed iyo wasaddin duudid ama diidid ama celin dabadeed oo isagoona xaqa ka jeensaday dadkana ka celinayey wa acdaa wuxuu siiyey wuxuu bixiyey addaacata adeecid lilrasuuli oo adeecayo calayhi الsalaatu wasalaam bacda ibaa'in diidid dabadeed waa canaha hoggaansan adeecid buu la yimid bacda ibaa'in ah diidid dabadeed intuu awal lagu kari waayo daalikum kiinaas ninkaa isagaa boqorka ah huwa isagu cadiyu bnu xaatimin cadi binu xaatim weeye addaa'iyu ee reer daa'i ahaa aladii kaasoo yudrabu اlmahalu tusaalaha lagu qadaro yudrabu اlmahalu maelka iyo tusaalaha lagu bixiyoo la yeelo bijuudi aabihi aabbihiis gacan furnaantiis iyo deeqsinimadiis tusaalaha wixii deeqsinimo iyo waxbixin aad u tiro badana waxaa tusaale lagu soo qaadan jiray war wuxuu waxbixin badanaa oo gacan weynaa oo deeqsisanaa ma xaatimba ah xaatimka xaatim baa dhalay marka waagii dambe ashcaartii maxaa lagu daray biaabihi اqtadaa cadiyun fi اlkaram ya aabbihii buu kaga dayday baa la yidhi deeqsinimada ya waman yushaabih abahu famaa dalam ninkii aabbihii shabahana oo aabbihii oo kale noqdana dee dulmiga uma samayn marka nin wuxuu ahaa deeqsinimo ilaa ay yidhaahdaan deeqsinimo meesuu ka gaaray kan la dagaalamaya hadduu yidhaahdo war xoogaa leebab ii daaday haddii isagoona rabo inuu kusoo tuuro oo la dhaco waa u daadin jira oo la yidhaahda gacan furnaa wuxuu ka gaaro laga yaabo waaye warisa waa dhaxlay cadiyun ninka la yidhaahdo arri'aasata madaxnimada can abiihi aabbihi buu ka dhaxlay famallakathu way boqoratay famallakat waxaa duubatay waxaa boqoratay hu ninkaa la yidhaahdo caddi dayi-un reer dayi calayhaa dusheeda bay u boqoratay u duubatay u cimaamaday aabbihii baa ila awal ahaa moogta markaasaa la yidhi wiilkiisi baa laga dhigayaa wa faradat lahu waxay u qadadhay dhaqaalaha la siinayo u qoondaysa qoondayn faradat lahu waxay u qoondaysa arrubuca afar meelood meel fii khanaa'imihaa waxaa la alixi khaniimadu waa dagaalo la qaadaya iyo dhac iyo waxaa xoolaha soo xoroonaya afar meelood meel inuu leeyahy wa aslamad ilayhi waxayna u dhiibtay alqiyaada hoggaanka adaa hogaaminayaa leyidhi walamaa sadaca arasuulu rasuulku marku la jahray rasuulka alkariimu wanaagsanaa sala allahu calayhi wasalama bidacwati اlhudaa hanuunka yeeridiisa iyo dacwadiisa iyo walxaqi xaqa dacwadiisa markuu nebigu la dhawaaqay fasdac bimaa tu'maru samahayn sadaca markuu saa ula jahro ula dhawaaqay oo wadaanad ay u khuduucday ama isku dhiibtay lahu nebiga alcarabu carab xayan bacda xayin jifiba jifi dabadeed qabiilaba qabiilo dabadeed ra'aa wuxuu arkay cadiyu ninka caddi la yidhaahdo fii dacwati nebiyi nebiga dacwadiisa calayhi salaatu wasalaam wuxuu u arkay uu u ra'yeeyey zacaamatan hogaamin tuushiku u dhow an taqdiya inay ka takhallusto calaa zacaamatihi hogaannimo macnaha madaxnimadiis wuxuu yidhi meeshaan hoggaan kalaa soo baxay waxaa weeye taadi baa meesha ka baxays oo haddii dee nebi moxamed la raaco wixii adiga laguu duubtay iyo koofiyaddaadii iyo boqornimadii iyo wixii oo dhan meeshay ka baxayaan wax maanta adduunka laysku hayo waaye markaasu wuxuu u arkay arrintan uu nebi moxamed la jahrayo inay tahay arrin ka takhallusi doonta isaga hogaamintiisii iyo madaxnimadiis wa riyaasatan buu arkay madaxnimo oo satufdii waxa u iilan doonta ilaa isaalati riyaasatihi madaxnimadiisa zuulinteeda facaadaa wuxuuba la colaytamay alrasuula nebiga salawaat ullaahi calayh ashadda alcadaawa cadaawatii u darnaan badnayd nebigu iska nabcays walhaluwa ninkan caddi allaa yacrifu nebiga uusan aqoon ma arag isku meel ma joogaan waxba iskuma qaban halkaasu ka nabcays markuu dareemay dacwada iyo diinta iyo fididda say u fidaysay iyo nidaamkaas iyo cidda hogaaminaysa wa abqadahu nebigu u carooday acdama albuqdi nacid iyo carartii u darnayd qabla an yaraahu uu arko horteed isagoo aan indhaha saarin uu iskaga carooday wadalla wuxuu ahaaday calaa cadaawati cadaawaddiisaas lilislaami islaamkuu cadaaweynayo qariiban wax u dhow min cishriina caama labaatan sano buu colaa daawade xataa sharaxa allahu ilaa ilaah uga sharxay sadrahu laabtiisa lidacwati اlhudaa walxaqi markii dambe xaqi iyo hanuunka dacwadeedii ilaahay qalbiga u geliyey ayb walislaami cadiyi bni xaatimin cadiyu bni xaatim islaamnimadiisa waxaa u ahaatay qisatun qiso qisadaasoo laa tunsaa aan la halmaami karin fal natruk aan u dayno lirajuli ninka nafsihi isaga laftiisa alxadiida ka warramidda can qisatihi qisadiisa oo ka warramo ninkii ay ku dhacday cid uga ogaal badan ma jidhee bal ninka ayaan iskaga dhex baxno qisada say ahayd waay fa huwa isagaa caddi bihaa qisada awlaa ku awlanimo badan wa biriwaayatihaa warinteedana ajdaru isagaa ku xaqiiqanimo badan waxay ka dhigantay fa huwa isagaa awlaa ku awlanimo badan bihaa iyada wa ajdaru isagaa ku xaqiiqanimo badan biriwaayatihaa warinteeda isagu inuu inoo sheego isagaa ku xaqnimo badan aanu dayno qaala cadiyun waa lagu daayey cadiy bnu xaatim cadi wuxuu yidhi maa min rajuli nin ma jirin oo min alcarabi ka mid ah ninkaasoo kaana ahaa ashadda mid darnaan badan mina aniga xaggayga karaahiyata nicitaanka lirasuulilaahi nebi moxamed la naco sala allah alay slm xiina samictu markaanba maqlay bihi nebiga waa soo baxayba markaan maqlay ninka ugu karaahiyo badan ugu nicid badan ugu dhibsiga badan baan habiir faqad kuntu anugu waxaan ahaan jiray imra'an qof shariifan shariifa madaxa wa kuntu waxaan ahaan jiray nasraaniyan nin nasraaniya diintay nasaarada haysa wa kuntu waxaan ahaa asiiru kii iska dhex socda fii qowmi tolkay bilmirbaaci mirbaac waa maxay afar meelood meel waxallaa wixii xoolal helo waxaa weeye afar meelood meel laygulama hadli jirin odaynimada isaga loo boqoraday baa iska lahayd fa aakhudu waxaan qaadan jiray arrubca rubuc min khanaa'imihim khaniimooyinkooda kamaa kaana soo ahaa yafcalu kii sameeya hayrii aniga kayrkay oo min muluuki alcarabi boqorada carbeed oo kale ah boqorada carbeed baa siday iyagu waa ahaan jiray aniguna iyagoo kaleaan ahaa wixii la helaan afar meelood meel leeh falamaa samictu markaan maqlay birasuulillaahi nebi moxamed sala allahu calayh wasalam karihtuhu waa karaahiyeysay walamaa caduma amruhu amarkiisu markuu nebiga weynaaday oo washtadda shawkatuhu shawkadiisii iyo quwadiisiina darnaatay oo wajacalad ay guda gashay juyuushuhu nebiga ciidamadiisa iyo wasaraayaahu kuwa gaadmooyinka ama sahamada ah tushariqu inay baryaysanayso watuqaribu ay galbeedsanayso fii ardi alcarabi dhulka carbeed bari iyo galbeed meeshii la aada waxaa lay ciidan baa halkaan maray nebi maxamed baa soo diray kuwaa halka maray bari iyo galbeed tushariqu watuqarib beri iyo galbeedba ay u kala socdaan ya qultu waxaan ku idhi buu yidhi markaas liqulaamin wiil oo lii ahaaday kaasoo yar caaraaca ibili geelayga nin geela ii raaci jiray baa waxaan ku idhi laa abaa laka aabbaha waaye acdid lii ii diyaari min ibili geelayga geela anigu aan leeyahay nuuqan halo simaanan shilis oo cayilan sahla tal sahla talqiyaadi hoggaansankeeduna saalan yahay halo jeegada taagayo aan hoggaan aqoon ma rabe geel hayin ah hayin mataqaan sahlatalqiyaadi hayin ah iska dheh war geelaygaas geel cayilan oo dhuux iyo dhiig leh iyo hilib ee hayin ah geelayga diyaari waay laaba lakadu marka waa kelimo layska yidhaahdo haddii qofka la ceebaynaya iyo haddii la ammaanaya labadaba maanta isagu ammaan ba uga jeedaa waaya habaar ugama jeedo ayb warbidhaa ii xir ii dabar qariiban makaanan qariiban meel u dhow minni aniga fain samicta haddaad maqashid bijeyshin ciidan oo limuxamedin nebi moxamed u ahaaday ow bisariyatin sahan oo min saraayaahu ciidamadiisa ka mid ah taasoo qad wada soo gashay haadihil bilaada magaalooyinkan qabiilkeennu degan yahay fa aclimnii i ogeysii haddaad maqasho ciidamo ka socdo nebi moxamed baa waddanka soo galay deg deg warbixin iisoo iisoo si waa geelayguna hay ag joogo isagoo ii dabran geelu waa gaadaadkii lagu carari lahaay wa fii daati kadaatin subax subaxyada ka mid a aqbala calaya hulaamigu addoonka wiilkiibaa soo qaabilay wa qaala wuxuu yidhi yaa mawlaayi sayidkaygiyow maakii kunta aad ahayd tanwii kii niyeysan lahaa maakii kunta ahayd tanwii mid niyeysan lahaa an tasnacu inaad samaysid idaa wadaad ardaka dhulkaada ama tanwii aada u qasdi lahayd an tasnacu inaad samaysid idaa wadaad ardaka dhulkaada markay ku soo istaagto khaylu muxamedin nebi maxamed fardihiisu haddaa maqasho oo dhulkan yimid wixii aad samayn lahayd fasnac samee hukaas alaan hadda wixii aad samayn lahayd hadda samee faqultu waxaan ku idhi wiilkii weliba maxaa jira hakiladka ummuka hooyoodaa waaye war maxaa jira wey qaala wuxuu yidhi innii anu qad ra'aytu waxaan arkay raayaatin calamo tajuushu wareegaysa khilaalo diyaari daaraha dhexdooda ciidamo ku dhex jiraan arkay xaafadaha addiyaar fasa'altu canhaa waa weydiiyey waxaan idhi waryaa nagu soo biiro oo maanta waddanka yimid ciidamo hadday meesha marayan waa la weydiinaya war maxay ahayn baa la dhahay mogta faqiila waxaa la ii yidhi bay yidhi lii aniga haadihi tani juyuushu muxamadin nebi maxamed ciidamadiisi wey awalna ballan baa inoo taalla markaan maqlo inaan kuu soo sheego faqultu lahu waxaan ku yidhi acdid liya ii diyaari an nuuqa halaha allatii taasoo amartuka awal aan ku amray biicdaadiha diyaarinteeda waqaribha minii iina soo dhowee uma nahadtu waan kacay buu yidhi lisaacati isla saacaddaydii fadacawtu ahlii reerkaygii baan u yeeray wa awlaadii carruurtaydii baan u yeeray ila raxiili baan ugu yeeray inay rartaanoo qaxaan canil ardi dhulkan ka guuraan allatii dhulkaasoo ardadaasoo axbabnaahaa aan iyada jeclayn wajacaltu waxaan gudagalaba yidhi uqidu inaan dedejinayo assayra socodka naxwa bilaadi shaami ardu shaam xaggeeda inaan tilaabada u dheeraysiinayo lialxaqa saan u haleelo biahli diinii diintayda dadkeedii xaggaasaa nasraanimadu ka jiraa ilaa maante waaya dad badanoo aaminsan oo mina nasaara ah waa kuwa waa anzila aan dego beynahum dhexdooda waqad acjalanii waxaa igu degdegay ba yidhi alamru amarkii wuuu amarkii wuxuu igala degdegay can istiqsaa'i ahli ehelkaygii yaa inaan dhammaantood tatabuco aan helo kullihim dhammaantood dadkii waa kala halmaamay buu ilaa haddii deg deg safarku kugu noqdo habaa halmaamaysaa soo baxa soo baxadii iyo dadkii soo fuuladii wixii dadkii oo dhan inaan dhammaystiro arrintii baa iga dedejisa bay falamajid falama jtaztu markaan dhaafay markaan gudbay mawaadica alkhadari khatarta meelaheedii intii dhulkaan aan uga baqay ciidamada nebi maxamed baan tafaqatu ahli ehelkaygii baarbaar oo tabay oo fiirfiirsha faidan bi waaba anoo ku sugan faidan bi waaba anigoo qad taragtu ka soo tegay ukhtan gabar walaalo lii ii ahayd fii mawaadinaa waddankaan deganayn uga soo tegey oo fii najdin ah maca man baqiya dadkii ku baaqi noqday macooda hunaaka halkaa oo min dayi' qabiilkan u duubnaana ka soo carara gabar walaashayana soo halmaamay awalna dee ma tebin laakiin markay xoogaan nafti igu soo noqoto aaggii aan dhaafay waan dadkii si fiican u baarbaaray baan gabadha ogaaday inaan ka soo tegey walam yakun iimaana ahaan lii aniga min sabiilin wax wadaa ila rujuuci inaan ku noqdo ilayhaa gabadhi kuma noqon karin famadaytu waxaan la tegay biman macii dadkii ila socday xataa balaqtu ilaa aan ka gaaray ashaama wa aqbaltu fiihaa shaam wa aqamtu waa ku nagaaday fiihaa shaam bayna abnaa'i diini diintayda wiilasheeda dhexdeeda dadkaan isku diinta ahayn amaa ukhtii walaashay faqad nazala bihaa waxaa ku degay maakii kuntu aan ahaa atawaqacuhu kii shinsada oo akshaahu ka cabsada wixii aan ka baqayey aan malaynayey baa gabadhii ku dhacay lama laqad balaqanii waxaa isoo gaaray walxaal ana anigu fii daari shaami ardu shaam anoo jooga anna khayla muxamedin nebi moxamed fardihiisii aqaarad inay soo weerardhay calaa diyaarinaa guryahanaga aan ka gurnay wa akhadad inay qabatay ukhtii walaashay fii jumlati man dad jumladood iyadoo ay ku jidho akhadathu ay qabatay oo min asabaayaac dadkii la qafaashay ah wasiiqad gabadha in loo kaxeeyo loo taxaabay ilaa yafriba madiina gabadhii dadkii la qabtay bay ku jidhay madiinaana loo dhigay warkaasaan soo gaaray shaam baan joogaa wa hunaaka halkaasaa wadicat gabadhii la dhigay maca sabaaya dadkii la qafaashay macooda fii xadiiratin xero cinda baabilmasjidi masaajidka agtiisaa nebiga calayhi salatu salaam waa kaam yara famara biha nebiyu nebigi baa soo maray calayhi salaatu salaam faqaamad ilayhi gabadhi waa usoo istaagtay wa qaalad waxay tihi yaa rasuula allah halaka alwaalidu kiina dhalay dhimay waa ninkii caanka ahaa ya xaatim baa dhalay gabadhee waqaaba alwaafidu kii soo wafdiyeyn lahaana ciil oo teg famnun calaya iska kay galladayso manna allaahu calayka ilaahay ha ku galladaysle maanta ha laiska kay daayo fa qaala nebigu wuxuu yidhi kii dhintay balyeelkiisa waman waafiduki waafidkaadu kii ahaa yaa faqaalad waxay tihi cadiyu bnu xaatimin waa nin caana faqaala wuxuu yidhi nebigu alfaaru kii cararay baa min allaahi warasuulihi ka cararay makaasaa sheegaysaa uma madaa rasuula nebig waa iska tegey sal ly slm wa tarakaha gabadhiina waa ka tegey falamaa kaana alqadu biri markay ahaatay mara bihaa misna waa soo maray faqaalat lahu waxay ku tiri nebiga midla qowliha hadalkeedii oo kale bilamsi shalay faqaala lahaa isna wuxuu ku yidhi midla qowlihi hadalkiisii oo kale shalay falamaa kaana bacda alqadi biri dabadeed maalintii saddexaad markay tahay mara bihaa nebigu waa soo maray walxaal qad yaisat ay ka quusatay minhu nebiga falam taqul shay-an maalintaas saddexaad waxba ma dhihin manayso iyo waxba ma dhihin fa ashaara lahaa rajulu ninbaa gabadhi uu ishaaray ninkaasoo min khalfi nebiga gadaashiisa taagnaa an quumii ilayhi nebiga u istaag gabar yahay istaag wakallimiihi la hadal la hadal wuu u ishaaray faqaamat ilayhi waa usoo kacdo faqaalat waxay tihi yaa rasuula allah halaka alwaalid waqaaba alwaafid famnun calayhi mana allahu calayk faqaala wuxuu yidhi qad facaltu waa kaa yeela awal quus bay taagneed ninkii u ishaaray baaba sabab ugu noqday waa kaa yeelay bu waa iska kaa manaysanaya iska kaa sii daynaya faqaalad waxay tihi innii uriidu waxaan doonayaa allixaa haleelid biahlii dadkaygii oo fi shaami shaam ku sugan ciddayada inaan ka daba tagaan rabo faqaala sala allah alay slm wuxuu yidhi walaakine aa ka daba tagtida laa tacjali ha degdegin bilkhuruuji bixid xataa tajidi ilaa aad ka helaysid man tafiqiina bihi cidaa ku kalsoon tahay oo min qowmiki tolkaa ah dad meeshii u baxayo lagu kalsoon yahay liyuballiqaki inuu mankaa ku gaarsiiye darteed bilaada shaami shaam magaalooyinkeedii faidaa wajadti markaa heshid afiqata mid lagu kalsoon yahay faaclimiinii isoo ogeysi iisoo sheeg walama nsarafa rasuulu calayhi sala slam nebigu markuu gadoomay sa'alad cani rajuli ninkiibay weydiisay gabadhu alladii ninkaasoo ashaara calayha u ishaaray an tukallimahu inay la hadasho war ninkii nebiga gadaal ka taagnaayo u yidhi la hadal waaba ku khayrae wixii aan nebi ka rabay waaba iga yeelay maanta horta kumuu ahaa dad bay weydiisay faqiila laha waxaa loogu yidhi inahu caliy bnu abi aalib weye ridwaanullahi calayh ninkaas cali baa la yihahda caliy bnu abi aalib uma aqaamat waa nagaati xataa qadima ragbun ilaa safar soo galay safarkaasoo fiihim dhexdooda ku sugan yahay man tafiqu bih ciday ku kalsoon tahay fajaa-ad ilaa rasuulilah nabiga u timi sal la alay sl qala wuxuu tiri yaa rasuul allahi laqad qadima waxaa soo galay rahdun jamaaco oo min qowmi kuwaasoo lii aniga igu ahday fiihim dhexdooda iqatun mid lagu iqa ah iyo balaaqun gaarsiin fakasaaha rasuul nebi ilaahi dhar buu siiyey salawaatullaahi calayh waa manaxaha naaqatan halna waa siiyey taxmiluhaa yaa ay maaragtay sii raacdo hal shaanna raac bay waacdaaha wuxuu kaloo siiyey nafaqatan bil takfiihaa ku filan fakharajat maca rakb ciidankii bay raacday waxaan leehay safarkii qaala cadiyun wuxuu yidhi uma jacalnaa bacda daalika intaa dabadeed waxaan gudagalnay nata natanassamu yaa inaan raacraacayno akhbaaraha wararkeeda ilaa aanu dadka weydiinayno oo wanataraqaba aan sugayno quduumahan soo geliddeeda waa maqalnay inay soo socotee xaggee soo gaadhay xaggee maraysaa xaggee baa intaa ku haynaa wa naxnu anaguna laa nakaadu umaba aana dhowaanayn nusadiqu inaan rumayno maa ruwiya lanaa waxaa naloo wariyey oo min khabariha gabadha warkeeda ah maca muxamedin moxamed maciisa dhex maray iyo wa ixsaanihi u samafalidiisa nebiga ilayhaa u samafalay kula daalika alixsaani ixsaanka dhammaantii maca maa kaana minii wixii aniga iga ahaan jiray lala qabo tijaahaw nebiga hortiisa dee ninkii nebiga dhibay baan ahaaye inuu gabarh walaashae nebigu sidaa u karaameeyo waaba rumayn waaye oo waxaasoo asxaana u sameeyey warkusa waana soo gaaray laakiin maana rumaysnayn fa wallaahi baan ku dhaartay innii laqaacidun mid fadhiyaan ahaa fii ahli dadkayga dhexdooda id waqtigaas absartu waxaan arkay imra'atan haweeney oo fii hawdajiha hawdajkeeda ku dhex jidha taasoo tadtajihu usoo socota naxwanaa xagga naga ilaa naxwa intaasoo macnay ku timaadaa soo maha naxwanaa jihadanada faqultu waxaan idhi ibnatu xaatimin war waa aabbaay xaatim gabadhiisii faidaa hiya hi waaba iyadoo iyadii ah faidaa hiya hiya waaba lafteedii alla ma laga yaaba inay tahay ina xaatim mise waaba iyadiiba waaba noqotay falamaa waqafat calaynaa markayna soo dul istaagtay dushayada soo dusheeda soo istaagtay baadaratnii waxay igula degdegtay biqowlihaa hadalkeeda ay tiri iyadaa hadalkii bilowday waxay tihi alqaadic qaraabo goys aldaalim oo daalimaata ninka naga soo guuray oo cilada nooga guuray oo reerahana u boqorana saasay horey ka tiri laqad ixtamalta laqad ixtamalta waxaa soo raratay biahlika reerkaadi xaasaskaadiiy wawaladika ilmahaadi wa taragta waxaana ka soo tagtay baqiyata waalidika aabbahaa baqiyadiisii baqiya waa maxay cawradiisii oo kale gabadhii gabadhiisa keliya halkiisa gabarhayd baa ka soo raqaaqa waay baqiyata waalidika dheh waalidkaa baqiyadiisa wa cawratika iyo cawradaadi ilaa qofkan dumarka haddii qofku ceebe ku timaado oo ama la dilo ama la dhibaatan wax la mid ah qofkii ugu sokeeyeyba ceebtii waa taabanaysaa marka cawradaadi baad iskaga soo tagtay faqultu waxaan idhi ukhaya ukhayatu walaaley alla walaaley bay ka dhigantay laa taquulii ha ii dhihin ilaa khayra maanta canaanta iga da wajacaltu waxaan gudagalay astardiha inaan ka raali dalbayo xataa radiyada ay ka raali noqotay waqasad calaya khabaraha waayahay warkeediiba nooga qisootay fa idaa huwa warku waaba isagoo kamaa tanaahaa ilaya siduu igu soo gaaray ah ixsaankii iyo samafalkii iyo wixii nebigu sameeyey o dhan kulli waa qirta waaba tabtiiba faqultu laha waxaan kuu idhi wa kaanad waxayn ahayd imra'atan haweeney xaasimatan go-aan loo caaqilatan caaqilad ah gabar gabaray ahayde waxaan ku idhi maa tarayna maxaad u aragtaa fii amri rajuli ninkaa ah ka timid ilaa se weli iimaan ma yeelan maxaa ku soo aragtay yacnii moxameda buu ujeedaa calayhi salaam faqaalad waxay tihi araa waxaan u arkaa wallaahi an talxaqa bihi inaa haleeshay sariican deg deg inaa ugu tegtid fa in yakun nebiya nebi hadduu yahay falisaabiqi ilayhi qofkii u horumara fadluhu buu leeyahy dadkii nebigu u horumaro horey ka islaamay dee fadlii dheeraad bay leeyihin awalu man aslama wey o wain yakun melikan hadduu boqor yahayna oo nin dee iska boqora yahayna falan tudalla lagu dullayn maayo cindahu agtiisa agtiisa lagugu ihaanayn wey khayr kalea ka heleysaa markaas walxaal anta anta adna adigu aad tahay ninkaan ogahay aad tahay ragga ah oo adna boqorka kale ah oo anta anta adoo adiga ah hadduu boqor yahayna boqor boqor u tagaa noqonaysaayo meesha lagugu liidi maayo hadduu nebi yahayna dee ninkii u horumara dee khayr dheeraaduuba ka helayaaye inaad deg deg ugu tegtid baan anigu qabaabayt waa gabar caqli miirana qaala cadiyun wuxuu yidhi fahayatu waxaan diyaarsaday jahaazii ayaan diyaarsaday qababaalada waa maxay waxa qofka musaafirka uu qaato iyo saadkiis wamadaytu waa tegey xataa qadimtu aan uga galay calaa rasuulilah nebi maxamed sal lla alay slam fi lmadiina madiinaan tegey shaam buu ka tegey min kayri ammaanin ammaan la ii xiray la'aantiis walaa kitaabin qoraal la ii la ii soo diray la'aanteed oo la ii ogolaaday midna ma wato wa kaana wa kaana wuxuu ahaa shaanugu balaqanii miduu soo gaaray annahu nebigu qaala inuu yidhi inii la arjuu waxaan rajaynayaa an yajcala allahu ilaahay inuu yeelo yadda cadiyin caddi gacantiisa fii yaddi gacantayda inaan isgacan qaadno caddi baan rajaynayaa baa hadda ka hor maqlay buu nebigu yidhi fadakaltu calayhi waa u galay nebiga walcaluwa fi lmasjidi uu joogo fasallamtu calayhi nebiga waa salaamay calayhi الsalaatu wasalaam faqaala nebi wuxuu yidhi man irijulu ninkaani waa kuma war waa nin ma waa nin ma faqultu waxaan yidhi cadiy bnu xaatimin faqaama ilaya nebigu waaba ii istaagay wa akhada biyadii gacantayda buu qabtay wandalaqa bi waa ila dhaqaaqay ilaa beyti gurigiisii fawallaahi inahu nebigu lamaadin mid tegey buu ahaa bi aniga ila tegay ila lbeyt maadi waa maadi de ya maadiga xagga aha maaha inahu lamaadin waaye waase macnihi buu ugu jiraa bi aniga wuxuu ila dhaqaaqay ila aaday gurigiisa id waktiga annagoo dhexda marayna laqiyathu imra'atu nebiga haweeney baa la kulantay daciifatun oo taagyar kabiiratun oo da-ah wa macaha sabiyun ilmo yaroo saqiirun yarna maceedu ahaa fastawqafathu way ka istaag dalabta ii istaag bay tiri ii joog hay dhaafina ii joog way nabigeybay ku tiri wajacalad waxay gudakashay tukallimu inay nabiga kala hadlayso fii xaajatin dan oo lahaa iyada u ahaata fadalla macahumaa fadalla waa daa'ima iska dheh macahumaa labadooda macooda haweenaydii ilmaheedii xataa qadaa xaajatahumaa ilaa u dantoodii u guday walxal ana waaqifun anna iska taagnahay meesha anna waa iska taagnahay laa nebigii aan la socday baa la hadlaya qoftaan da-da maamada ah o faqultu fii nafsi anaa isla sheekaysa waxaan idhi wallaahi maa haadaa ninkaan inuusan ahayn bimelikin boqor boqorradaan iyo madaxdaan mayaa qof miskiinoo meel taagan u istaagaya xuf iyo xuf bay ku marayaan u istaagi mayaan ilaa man hadaahu llah uma akhada biyadii nebigu gacantaydiibu sii qabtay wamadaa bi waa ila tegey xataa ataynaa manzilahu gurigiisa aan ka galnay fatanaawala wuxuu ilaacay wisaadatan barkin oo min adamin idiinka samaysan waa harag maaha raaxadan madax layska saaraye waa barkin maqaar baa u ah waxa la yidhaahdo harqad waa maqaar barkintaasu gacantii la aaday deedna taasoo maxshawatan lagu cubay liifan liif meesha suufka la geliyay hadda liif baa ka buuxa xasaw oo kale iyo waxyaalaha maaragtay bal iyo waxaasaa laga buuxinaya allahu akbar fa alqaaha ilaya aniga xaggaygu iisoo tuuray war barkintaan qaado wa qaala wuxuu yidhi ijlis calaa haadihi ku fariiso gurigaadaa qofku yimaado la karaameeyaa fastaxyaytu minhu waa ka xishoodo waqultu waxaan idhi bale anta adigu tajlisu ku fariiso calayha iyada faqaala wuxuu yidhi sal sl wuxuu yidhi bale anta may adaa ku fariisanaya famtahaltu waa fartoomay wajalastu calayha waa ku fariistay wajalasa nebiyu nebiguna waa fariistay sal ly slm cala alardi dhulka id lam yakun ma ahayn fi lbeyti guriga siwaahaa taa waxaan ahayn ma oolin hal barkinaa taallay iyadiina isku celcelis dabadeed dee anigii baa ku fariistay deedna nebigu dhulkuu fariistay calayhi salatu wasalaam faqultu fii nafsi anaa isla sheekaysa nafteeda waxaan ku idhi ba yidhi wallaahi maa haadaa kani ma ahanin biamri melikin boqor arrintiis ilaa gabadhii waxay tiri hadduu boqor yahay waa saas lagu dullayn maayo hadduu nebi yahayna ninka waa horumara ajar buu helaya wallaahi waxaan idhi ninkan boqor maaha nin boqora meesha u fiican isagaa fadhiisan lahaa dadka udhihi laha halkaan ii fadhiisa anaa halkaan idin fadhinaya kursiga u sarreeya ku fadhiisanaya ma ogta wallaahi kani maaha boqor niyaddeedaan iska idhi uma iltafata ilaya waa isoo milicsada waqaala wuxuu yidhi iihi yaa cadiyu bnu xaatimin waaya iihi hay iihi waa maxay warka soo daa way iihi warka soo daa yaa cadiyu bnu xaatimin warka isii ama warka soo daa waa isku mid alam takun mawaadan ahaan jirin anaaba anaaba kugu bilaabaye rakuusiyan wadaadiineed oo tadiinu ka diin yeesha bidiinin diin oo bayna anasraaniyati waasaabi'ati nasraanada iyo saabi'ada u dhaxaysa wasaabi'iina soo maahan qur-aanka qultu waxaan idhi balaa waa ahaa faqaala sal ll slam wuxuu yidhi alam takun mawaadan ahaan jirin tasiiru mid socda fii qowmika qoomkaada dhexdiisa bilmirbaac xoolo iska qorshaysanoo afar meelood meelah oo fata'khudu minhum aa ka qaadan jirtay maa shay laa yaxilu laka aan kugu xalaal lahayn fii diinika diintaada diintaadana arrintaa kuma bannaanayn inaad dadka xoolaha ka qaadatid ninka noocaan sameahaan jirtay xoolaha dadka ka guran jiray faqultu waxaan idhi balaa wacarabtu waxaan ogaaday markuu intaa ii sheegay annahu nebiyun mursalun inuu yahay yaclamu uu garanayo maa yujhalu wax laga jaahil yahay ummaddu waxaysan ogeyn afaarahayga khaaska ah ya inuu la socdo khaasadayda baan ogaaday uma qaala lii waxa uu yidhi lacallaka ma laga yaabaa yaa cadiyu innamaa yamnacuka inuu kuu diidayo min adukhuuli gelid fii haada diini diinkan islaamka la galo maa taraahu waxaad maanta u jeedid oo min xaajati lmuslimiina muslimiinta baahidooda ah iyo wa faqrihim faqiirnimadooda kuwan aan waxba haysano faqiirada maanta diintooda ha raacin ujeedka diinta kuu diidaya maanta inuu sidaa yahay ma laga yaabaa haddii meesha xoola kuu muuqan lahayn aad soo geli lahayd fa wallaahi hadday saa arrintaadu tahay la yuushikanna almaalu maalku wuxuu u dhow yahay an yafiida inuu iska faafo fiihim dhexdooda muslimiinta xataa laa yuujadu ilaa aan laga helin man yaakudu cid qaadataba tiradu ka badan doonaa wax qaataa la waayi doonaa walacallaka ma laga yaabaa yaa cadiy innamaa yamnacuka inuu kuu diidayo min adukhuuli gelid fii haada diini diinu islaamka la galo maa taraa waxaa ujeedidoo min qilati lmuslimiina muslimiinta yaraantooda ah iyo wa karati caduwihim cadowgooda kala badnaantiisa mel kasta gaalaa kasoo doobinaysa oo baabi'inaysa iyo muslimiintiio yar inaa isiri qoladan yar maanta ha ku biiri fawallaahi la yuushikanna waxaa degdegaysa an tasmaca inaad maqasho bilmar'ati haweeney taasoo takhruju ka baxday min alqaadisiyati meesha qaadisiye la yidhaahdo calaa taas haweeneydaasoo calaa baciirihaa neefkeeda geela saaran xataa tazuura ilaa ay soo siyaarato haada albeyta gurigaan ilaahay makay tegaysaa waana keligeed ratibay iska wadataa dusha u saaranta ama hogaanha hayse laa takhaafu xaalaysan ka baqaynin axadan axad ila allah nabadda dhacda hadda gaalaa lala joogi la'yahay waddankee waxaa la arki doonaa haweeney keliya qoofas miskiinoo aan rag ahayn neef geela iska wadato iyadan aan la taabanayn xoolaha laga dhacayn guriga ilaahay imaanaysa ilaa ay halkaa ka tagto cid aan alla ahayn aysan ka baqayn walacallaka ma laga yaabaa inamaa yamnacuka inuu kuu diiriyo min adukhuuli gelid fii haada diin la galo annaka adigu taraa waxaad aragtaa ana almulka boqornimada iyo wasuldaanu saldanadu fii kayri lmuslimiina maanta inay haystaan muslimiinta kayrkood wa aymullaahi baa qisami ahaad ilaah baan ku dhaartay ya ilaah baan ku dhaartay hee layushikanna waxaa dhow ama degdegaysa an tasmaca inaad adigu maqasho bilqusuuri qasriyadii albiida caddaa guryaha cadcad meel kastoo madaxtooya waa guriga cada moogta guryaha cadcad oo min ardi baabila baabil ku taalla dhulka ciraaq qad futixat calayhim iyadoo muslimiinta loo furay wa anna kunuusa kisraa binu hurmus kisra binu hurmusna kansigiisa iyo kaydkiisa waxaa akoonna lacagu jira qad saarat ilayhim iyadoo muslimiinta ay u ahaatay taasna waa maqli doontaa waay kunuustu waa xoolaha meelaha lagu kaydiyo ilaa waxaan waxbaa iskaga wada kaydsan adduunka wada yaacaya tirada ka batay meel u wada yaal marka lagana dhergimayo wuxuu waa wax tirada ka batayo oo qofku dee meelay ku joogsato ma leh waaye faqultu waxaan idhi intii kale oo dhan ugama jawaabine oo ilahaa waxaasaa dhici doona waxaasaa dhici doona markuu ninkan soo qaaday kisraa binu hurmus baa idhi kunuusu kisraa binu hurmus ah waa ninka madaxweynaha waadigaas madaxda ninka ugu xoog badan sanad kasta nin baa dowladaha iyo madaxda ugu awood badan moogta markaa wuxuu yidhi ma ma ma kisraa bin hurmus baan ku idhi faqaala wuxuu yidhi nacam haa kunuusu kisraa bin hurmus baan ku idhi ha waa isaga laftiis mid kale maaha qaale cadi wuxuu yidhi cinda dalika baan shahidta ku dhawaaqay ama qiray shahaadat alxaqi xaqa ya shahaadadiisa wa aslamtu waana islaam cumira waa la cimri siiye cadiy bnu xaatimin radia allaahu canhu طawiila zamanan طawiila muddo dheeru noolaa ninkaani wa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray laqad taxaqaqat waxaa xaqiiqowday inaani labo saddexda arrimooda nebigu ii sheegay wa baqiyat اhaaliثatu tii saddexaadna waa baaqi wa inahaa tan saddexaad wallaahi laabudda waxaa laga maarmaana kaa'inatun inay yana dhici doonto saddexda arrimooda hadda lasoo sheegay lacalaka lacalak waa hadda soo marnay laba hanaaba jooga buu yidhi hadda tan kalena xaqiiq ahaan waa dhici doonta waagii dambe wuxuu ilaa maalinta islam wuxuu dhihi jiray salaad weligeed looma aqimin ama lama adimin ilaa anoo dahaaro qaba mooyaane wuxuu iska ahay waxaa weeye diinta u taagan dhul badan ka qayb galay dagaallo badan fadxiyaal badan waaye wa kuntu waxaan kaloo ahaa buu yidhi mada faqad ra'aytu waxaan arkay buu yidhi almar'ata haweenaydii takhruju iyadoo ka baxaysa min alqaadisiya calaa baciirihaa iyadoo saaran laa takhaafu shayan iyadoo aan ka baqayn xataa tabluqa hada lbeyt horta taa waa goobjoog baan aha ilahay guriga ilaahay timid wa kuntu waxaan kaloo ahaa fii awali khaylin fardihii u horreeyey aqaarad weerartay calaa kunuusi kisra kisra kansiyaashiisa ciidanka anaaba ku jiray fardahaasan kow ka ah wa akhadathaa kunuustana soo qaadatay anaaba ka mid ahaa ninkan waagii la yaabanaa wa axlifu billaahi ilaahi waxaan ugu dhaaranayaa lataji-anna inay iman oo iman ahaaliatu midda saddexaad waleiyana waa iman washaqad shaaa allahu ilaahay wuxuu doonay an yuxaqiqa inuu xaqiijiyo qowla nebiyihi nebigiisa qowlkiisi calayhi afdal salaati wa aska salaam nebiga dushiisa ilaahay ha yeelo afdal salaati wa aska salaam fa jaa-at waxaa timid ahaaliatu tii saddexaad baa timid uu yihi fii cahdi lkhaliifa khaliifihii waqtigiisii azaahidi zaahidkaha alcaabidi caabidkaha cumar bni cabdilcasiis xilliga cumar binu cabdicasiis baa arrintii saddexaadna ay timid oo maxay ahayd waa tan ah ayib dee suwar min xayaati taabiciin baa jira cumar bin cabdilcasiis xaggaasaa looga hadlaa ma ogtaha xayu meeloo faadat ilamwaalu xoolihii iska faafeen waa arrinta saddexaad cala lmuslimiina muslimiinta dushooda xataa jacala ilaa uu yeelay munaadiihi kiisa dhawaaqaya yunaadii inuu dhawaaqo calaa man yaakudu yaa qaadanaya amwaala zakaati calaa man kan yaakudu qaadanaya amwaala zakaati oo min almuslimiina cumar binu cabdicasiis xilligiis waa la dhawaaqi jiray waryaha xoola u baahan waryaha zake la siiyaa waryaha aan guursanoo loo guuriyaa waxaasaa lagu dhawaaqi jiray falam yajid axadan cidna ma heleen cid kasta waa la siiyey dadku waa dhoobnaayeen waa la siiyey waa la siiyey waa la siiyey waa la siiyey waa adharge qofna waa la waayay wa sadaqa rasuulullahi nebi maxamed runbau sheegay salawaatu ullaahi calayh wa bara cadiy bnu xaatimin cadi binu xaatimna waa ku baarinimo sameeyey biqasamihi dhaartiisa waa ka soo baxa wallaahi in arrintaa saddexaad dhacaysa sooma dhihin kuma dambaabine sidii bay u dhacday arrintii saddexaad waa dhacday darsigeen intaas ku ogyahay wallahu subxaana wa tacaala aclam bisawaab